wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabelle iyo weliba magaalada jowharka daafurtay madalle wadatalodowka weliba wadaduuhowka hogaamiyaalka bulshada jowhar kulankan wadatashiga uu isu guddoomiyay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabelle iyo weliba ku qeybgalay maamulka degmada odeelka dhaganka ururada haweenka iyo dhallinyarada degmada ana kumid odeelka dhaganka hirshabelle oon koreyn ku hadalyan hadhowaay madalan oo ay haqaban qaabaday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabelle intaan waa hogaamiyaasha dhaqanka oo degmadan ka shaqayhay iyo nawaaxigeeda waxaa jira caqabadaha iska jiri karo badanaa jiri karo qabaa'ilo dirsanaa jiri karo kuwa xalintooda meel dhex ay maraysaa jiri karo kuwa aan weli la taabanaa jiri karo maanta in waxaasoo dhan wax layska weydiiyo oo wadatashi laga sameeyo oo sidii bulshada lagu horumari lahay laga shaqeeyo waxyaabaha maanta aan u joogno noocaas waaye waa soo dhowaynaynaa tababarka loo fidiyo odayaasha dhaqanka qeybaheeda kala duwan iyo haweenka ee ay wadda wasaaradda arrimaha gudaha waan soo dhowaynaynaa sida caadadeeda ugu barina waxaan rajaynaynaa insha allahu sidaa insi ka fiican maadaama odayaalkii oo waxgaradka ahaay oo nabadoonnada ahaay oo wax allaala wixii dhib ahoo ka dhaco hirshabeelle ama gobolka shabeellaha dhexe ee ee xali jiray ama xali xalinta diyaarkuu ah wasaaradda wax allaala wixii markaas aynaga codsato horta bismillaahi raxmaani raxiim diyaaraan u nahay midda kale waxaan rabnaay waxyaabihii ay noogu yeertay ay noo soo jeediso wax badan inaan ka qabano sababtoo ee odayaalkii aan nahay oo gadaashooda iyo hortoodaba aan la jirin degmada iyo gobolka wixii ka maqan ama dan u ah in laga hadda aada u fiican tahay agaasimaha waxaan ugu mahad celihaynaa dadka labeenta ahaay ee gobolka ama hirshabeelle ee labeenta u ahaay ayaa meesha isugu yimideen oo mar kastana arrimahaas wixii dhibaata oo ka dhaca degmada ama gobolka guud ahaan xaala jiri sidoo kale hogayaha dowladda hoose ee degmada jowhar maxamuud xasan iyo guddoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed dendenishow ku hadalay kulanka wadatashiga in ay maxaa la yidhahdaa baraarujin iyo tababaro iyo maxaa la yidhahdaa waxyaabihii ka maqnaayn ay ugu kabto waa waxyaabaha wasaaradda mandatekeeda ah annaguna ka maamul ahaan garab aan ugu nahay odayaashu maadaama aan kala shaqeyno arrimaha xalinta khilaafyada iyo isu keenidda iyo wacyigelinta iyo waxyaabo kasta oo ay u baahan yihiin aan ka fududayntooda inay wasaaradduna iyaduna qayb ay ka ahaato
farxad ay noo tahay ka maamul degmo ahaan inaan maanta qayb ka ahaano wadatashiga ku salaysan isdhexgal bulsho odayaasheenna sida uu sheegay xogeeyaha daruufo adag ku shaqeeyo annaga ka kolo deegaan ahaan run ahaantii waxaan higsanaynaa hadduu al yidhaahdo in howlaheenna aan si daarigta aan u qaban doonno sida hadda wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqaynayso odayaashana mudnaantooda ay heli doonaan hadduu al yidhaahdo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabelle nuur xasan muuse oo furay kulanka wadatashiga yana ku hadali waliyaabaha uu sadaaranyay kulanka shirkan madasha wadatashiga lagu magacaabo ee hogaamiyaasha bulshada lagu casuumay wuxuu daaran yahay waa madal lagu xallinayo cabashada jirta laguna dhisi lahaa kalsoonida ama confidence building wax la yidhaahdo dadkii kalsoonida luntay laguna kobcin lahaa isfaham dhex mara beelaha dhexdooda ee dowladda hirshabelle iyadoo loo marayo iyadoo loo marayo wadahadal furan waa open community dialogue waaye open waa wadahadal furana loo marayaa dowladdu waxay doonaysaa inay la shaqayso odayaasha bulshada islamarkaana xoojiso dadaalada nabadeed dhiirigeliso dowlad wanaagga ama waxa loogu yeero good governance si loo helo nabad waarta midnimo iyo kubac dhaqan dhaqaale ee hirshabelle oo dhan ujeedkan kuweyn ee kulankan watashiga yahay in la dhisay kalsoonida dadka degan deegaanada hirshabelle iyo xasiliinta deegaanada